lacagtaas waa mahadsantaha horta aniga muran arrinteenta ma aanan keenin dadweynaha dhahayana doorasho ma dhici karto wiilka boora ma joogo doorasho waqooyi waa ka dhacday wixii xamar iyo iyo iyo boosaaso iyo kismaayo iyo duusmareeb uga dhici la-dahay ma aqaano oo loo diidan yahay doorashada waxaa hortaagan dhan gaar ahaa hortaagan aniga sida ii muuqato laakiin ma raba arrimaha siyaasadeed inaan galo su-aasha ani i weydiisana dad kale quseysaa ani ima qoseyso laakiin cotoosha waxaan kuu sheegaa inaysan ahayn markii ugu horreybay ee aan sheegnay laba kun iyo iyo labaatanka novembar haddaan intaas aanaan helin doorasho ma qaban karno markii ugu horreysa ma ahayn waxa waaye waxaan aada u jeclaystay hadal uu sheegay abwaan abwaan shube wuxuu yidhi dadka akhristayaal waaye aqoon-yahano ma aha micnaha iskoolaa lawada galay jaamacadaa lawada galay waxbaa lawada akriyay laakiin aqoon-yahan ma aha waxa waaye aqoon-yahanku waxa waaye waxa uu bartay waa inuu ka adag yahay meeshiisa ku fadhiisiyaa waxna keeni karo uu soo abuuri karo inuu inuu wax abuuri karo okay xaliima oo hoob dhegayso marka waxaan kuu sheegaa inaysa ani facti aan ku siinayaa xaqiiqo haye sanadkii two thousand two thousand nineteen keliyaan kuu sheegaa inta jeer ee aan sheegnay arrintaas labadii agosto laba kun iyo sagaal iyo tobankii waxaa muqdisho ku qabanay shirweyne aan isugu keennay xisbiyada qaarkood bulshada rayidka xukuumadda baarlamaanka iyo aqoon-yahanada soomaaliyeed waxaana kusoo bandhignay heerka diyaar garowgeena ee guddiga madaxa banaan markaas ma sheegteen xaliima markaas ma sheegteen inaan doorashada xilligeeda dhici karin
dhegayso hadda aan iga dhegayso aan kuu sheegay way ku imaanayaan haye waxaan sheegnay waxyaabaha caqabadaha eena hortaagan oo ugu horeeya sharciga doorashooyin waxaan sidoo kale shirweynaha kula wadaagnay dhammaan daneeyayaashii kasoo qayb galay dib u dhac farsamo ee ku imaan kara haddii sharciga doorashada aan la ansixinin january laba kun labaatan iyo labaatanka saasaan u sheegnay maxaa yeelay december two thousand eighteen aan rabnay in nala siiyo ma nala siin sharcigii markaasaan soo bilaabnay yaa yaa eedaa leh xaliima eedaa yaa leh ii sheeg eedaa yaa leh adiga raadi ci- ciddii leh raadi afar iyo tobankii december laba kun iyo sagaal iyo tobankii waxaan hortagnay baarlamaanka dhegayso Haye.
afar iyo degtaada ku shuba afar iyo tobanka december laba kun iyo sagaal iyo tobankii waxaan hortagnay baarlamaanka oo aan la wadaagno warbixinteena ku aadaneyd arrimaha diyaar garowga doorashada waxaan baarlamaanka la wadaagnay jadwalka doorasho ee ku salaysan in doorashadu ay dhacdo labaatan iyo toddobada novembar haddii sharciga doorashada oo dhimaystiranoo lagu soo wareejiyo january labaatan lab- een- een- een- january laba kun Xali- labaatan xaliima ismaaciil si quruxsana u dhigtay si halka haye tug aan kuu dhameeye tug aan kuu dhameeye Haye.
labaatankii ilaa labaatan iyo sideedii december laba kun sagaal iyo tobankii waxaan shir wada tashi la yeelanay xisbiyada siyaasadda ee sida ku-meel gaarka u diiwaangashan si aan ula wadaagno heerka diyaar garowga jadwalka doorashada ee ku salaysan assumptionkeena sida aan ku talagelayno Een, in sharciga wuxuuna ahaa in sharciga doorashooyinka aan helno january laba kun iyo labaatankeeda haddii aan heli weyno inaysan suuragal noqon karin inaan labaatanka novembar doorasho qabano labaatan iyo toddobada waxaan rabnaa in aan si gaar ah u xuso toddoba iyo labaatankii december in aan si gaar ah shir ula yeelanay madasha xisbiyada oo mudane xasan sheekh uu hogaaminayo markaasi maalintaan la fadhiisanay xaliima Oo waad sidoo mahadsan tahay kale la wadaagno- xaliima hadalla markhaatiyaad Ebees sheegtay maya aan kuu dhameeyo abow aan kuu dhameeyo waxaan la la wadaagna ayana jadwalka kulli oo u sheegnay la- la- november hadda hadda juuntan jimcihii ugu horreysa ee juuntan waxaan la fariistay labada madaxweyne iyo madaxweyne musharaxa madaxweynaha cabdiqaadir cusable waxaan ka wada hadalnay sida ay wax u socdaan iyo sida ay noqonayaan oon weliba u sii sheegay in wakti uu ku zaa-idayo mana la ii- mana mana mana la- waana isla qaadanay markaas xaliima bes waad mahadsantaha Wa- madashii iyo aqalkan baarlamaankeed ka hadlaysaba fartaag baa nagala jooga fartaag waad maqlaysa iyo xaliima sacdigii yeri fartaag horay baa- horay aqalka u saraa afeefanay ugu tiri tagay- aqalka saraa ugu tagay fartaag fartaag aqalka saraa ugu tagay wuu fadhiyey saasaan u sheegay haddaysan dadku wax akhrisanaynin haddaysan markii hore hadlin Bes isaga- haddaysan isaga ha inoo baarlamaanka sheego.
aadinaysa- Cabdullaahi haddaysan Ismaaciil.
baarlamaanka aad isagaa baarlamaanka ee sharciga maxay u haysteen intaas